Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa gudoomiyay shir isku xirka gargaarka iyo wasaaradda gargaarka kaasi oo ka dhacay xarunta wasaaradda gargaarka ee magaalada Baydhabo. Shirka ayaa aad ah looga faguray arrimaha gargaarka iyo xaaladaha ay wajahaan dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed. Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Cabdi Caruushe ayaa ka warbixiyay ahmiyadda shirka.
magaalada baydhabo waxaa noogu qabsoomay kulankii bilaha ahaa ee isku dubridka arrimaha gargaarka kulankaas maanta waxaa nagala soo qayb galay madaxa hay-adda un nature ee soomaaliya crisban rukaasha iyo ku-xigeenka hay-adda un ocha arrimaha degdega ah oo xafiiskeeda yahay magaalada new york ee wadanka maraykanka oo fadhida xarunta dhexe ee hay-adda un ocha kulankaas waxaa looga arinsanayay xaaladaha baniaadanimada nolosha bulshada koonfur galbeed soomaaliya waxaa aada looga dooday warbixinada u dambeeyey oo hay-adda food security iyo nafaqada u qaabilsan inay xogta ka soo ururiyaan warbixinada ay soo saareen warbixintaasoo bishii sebtembar dhibaadkeeda soo baxday warbixintaasoo ah warbixin si walwal u leh sina u ah fursad xogta xaaladda nolosha baniaadanimada lagu ogaan karo waxaa maanta aada looga dooday sida ugu habboon oo dadka reer koonfur galbeed gurmadkaas loo gaarsii karo maadaama ay yaraadeen dhaqaalihii ka imaanayay dowladaha dibadda warbixintaas waxaa ka muuqday xaalad adag inay soo socoto oo u baahan in loo diyaargaroobo ilaahi waxaan ka barya horta inuu noo fududeeyo oo arrin fudud nooga dhigo annagana insha allah dadaalkii looga baahnaa waa la imaanaynaa waxaan maalmo dhaweedba bilownay inaan xogta warbixinadaas ku jirto iyo sidai u saameynayso shirkan ayaa waxaa la filayaa in uu door muhiima ka qaato kaalmada arrimaha gargaarka ee dadka bahyaa gaarka qaba iyo kuwa barakacyaasha ku nool koonfur galbeeda